أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الtowbة wuxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay yaa ayuha hoy annabiyu nebiyow jaahid la jihaad alkufaara gaalada la jihaad wاlmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad waqlud adkow calayhim iyaga korkooda ku ad adkow wama-waahum meesha ay u ahaanayaan ay u hoyanayaan jahannamu jahannamo waaye wa bi-sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado yaa baas lahaatay allah wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu nebiyow jaahid la jihaad alkufaara gaaladii la jihaad alkufaar waa kuwa gaalnimadoodu ay daahirka tahay ay muuqato dadku saddex sinfi markii nebigu madiine uu yimid waxay ahaayeen saddex sinfi qof mu'min ah daahiran wa baatinan horay iyo gudaha iyo korkaba mu'minka ah iyo mid gudaha iyo korkaba gaalka ah oo kaafir ah iyo mid uurka gaalka ah afka ama yacni daahirkana muslimka ah saddexdaasay marka u qaybi oo iimaan ka sheeganaya daahirka iyo afka saddexdaa bay u qeybsanaayeen suuratu lbaqara awalkeeda horena allah subxaanahu watacaala waa uga sheekeeyey qolada horena saddex aayadood qolada kalena labo saddex iyo toban aayadoodna munaafiqiinta ayaan uga soo ayaa alla uga hadlay subxaanahu watacaala marka alkufaara marka la yidhaahdo waa kuwii hoos iyo korba gaalada ka ahaa kuwaa la jihaad waalmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad kuwa uurka gaalada ka ah oo ayagu aan gaalnimada bannaanka soo dhigaynin oo aan muujinaynin labadoodaas marka qola ee lala jihaadayo jihaadkoodu saddex macno ayay culimadu ka sheegeen ta ku saabsan jihaadulmunaafiqiin cabdullaahi binu mascuud isaga waxa uu yidhi waxaa lagula jihaadayaa sida alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar uu yahay oo haddii uu awoodayana biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi oo qalbiga ayaa ugu hooseeyo sidaas macnaha ayuu tilmaamay ibnu mascuud marka jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina la jihaad waxaa kula jihaadaa bilyadi in istadacta aw fabilisaani carabka haddii aad awoodi haddaad awoodid carabka haddii kalena qalbiga tafsiirka labaadna ibnu cabaas ayaa wato waxa uu leeyahay waalmunaafiqiina munaafiqiinta la jihaad ay bilisaani carabka kula jihaad oo iyaga aayaadkan qur-aanka aada dushooda ku aqrinaysae waxa uurkooda ku jira soo fagayo ayaa dhibaato iyo qaarica ugu filan cabdullaahi binu cabaasna sidaa ayuu ku fasiray ay bilisaan marka jihaadu lkufaari waa bisayf jihaadu lmunaafiqiinna waa bilisaan tafsiir saddexaad xasanulbasri ayaa wato oo wuxuu leeyahay munaafiqiinta la jihaad oo waxaa kula jihaadaa biiqaamati alxuduudi calayhim xuduudda inaad ku oogtid tafsiirka a laakiin abuu bakr ibnulcarabi tafsiir baciid abuu ku tilmaamay sababtuna waxay tahay xuduudda dad aan munaafiqiin ahaynba waa lagu oogaa oo qof muslimoo baatinan wadaahiran mu'min ah ayaa haddana xuduuddii ay ku dhacaysaa oo dushiisa lagu oogayaa xuduudda marka wax munaafiqiintii u gaar noqonaya dabcan ma aha qof kasta oo la xadaana inuu munaafiq yahay ka dhalan mayso saa darteed marka labada tafsiiroo horead moodaa inay aada u xoog badan yihiin ibnu jariir isaga wuxuu doortay tafsiirka koowaad ee ibni mascuud oo ah in gaaladana lala dagaalamo munaafiqiintana lala dagaalamo oo labadoodaba isku si ayay ugu socotaa jihaadka sidaas ayuu ibnu jariir doortay ishkaalka ku imaan kara tafsiirkaasna waxa uu yahay ee haddii ay sidaa tahay de nebigu munaafiqiintii wuxuu u daayey inay ku dhex noolaadaan madiina oo saxaabadiisa ay ku dhex jiraan sababtu maxay tahay ishkaalkaas waa ka jawaabay ibnu jariir oo waxa uu yidhi qof haddii uu yidhaahdo sidaas qiila waxaa la dhahayaa buu yidhi in allaha tacaala inamaa amara biqitaali man adhara minhum kalimata alkufri ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu yidhi munaafiqiinta ha lala dagaalo uu yidhi waa kuwa kelmadda kufriga iyo gaalnimada bannaanka dhigtay ee muujistay huma aqaama calaa idhaarihi dabadeedna muujintaasi ku nagaaday oo wixii uu markaa muujiyey ee kufriga ah haddana kusii nagaaday kuwaas weeyaan kuwa lala dagaalayo buu yidhi waa munaafiq kelimatulkufri bannaankuu soo dhigtay wixii qalbigii ku jiray buu bannaanka keenay ile mararka qaar waa imaanaysaa in warar ka yimaadaani haddana waa kusii sugnaadayoo ma inkirin kamana dhaaranin sidii buu ku taagnaaday midkaas isaga ah weeyaan buu yidhi kan la amray in nebigu sal ll ly slam uu la dagaalo wa amaa man ida tulica calayhi laakiin qofka haddii lagu arko minhum oo iyaga ka mida annahu takallama bikalimati اlkufri kelmaddii gaalnimada inuu ku hadlay haddii lagu arko qof iyaga ah wa ukhida bihaa lagu qabto ankarahaa hadduu inkiraayo isaga warajaca canhaa ou ka laabanayo waxaas aniga ma dhihin ou dhahayo midkaas markaa wuxuu qaalay dhahayana inii muslimun anigu muslim baan ahay gaalnimadii baa laga soo sheegay waa lagu qabtay markaasuu inkiray waa ka dhaartay ama waaba ka laabtay buu yidhi oo aniga muslin ayaan ahay ayuu yidhi fa ina xukmaallaahi ibnu jariir waxa uu yidhi xukunka alleh fii kulli man adhara alislaama qof walba oo islaamnimo muujistay xukunka alleh bilisaanihi afkiisa ku muujistay waxa uu yahay an yaxqina bidalika lahu damahu wa maalahu intaa in dhiiggiisa iyo maalkiisu ay u badbaadinayso waa xukunka alle buu yidhi subxaanahu wa tacaala qofkii islaamnimo muujisto oo haddii inta gaalnimeeya wax lagu arkay ama inkiray ama ka dhaartay sida munaafiqiintuba ay yeelayeen islaamnimadiina afkana ka sheeganayo ka muujinayo xugunka lagu xukumayaa waa xugun muslin oo qofkaas isagaa dhiiggiisa iyo maalkiisa waa la badbaadina qiyaamaha marka la tago waxaa rabbi ka og yahay buu ku xukumayaa allah subxaanahu wa tacaala ayb an yaxqina bidalika lahu damahu wa maalahu ayb wain kaana muctaqidan gayra dalika haba ictiqaadsanaado waxaas uu sheegayo islaamnimada wax ka duwan hadduu doono qalbiga ha ku haysto maxaa marka sidaana nebiga allah u u yeelayaa watawakala jala hanaa'uhu bisaraa'irihim ilaahay subxaanahu watacaala isaga kafaalo qaaday iyaga saraa'irtooda walam yajcal lilkhalqi albaxha can isaraa'iri khalqiga ilaahay uma yeelin mana u samaynin in ay dadka saraa'irtooda qufaan oo ay yidhaahdaan qalbigaaga waxaasaa ku jiro kelmaddan dhabkaama aha dadka ma leh taas allah iskale subxaanahu wa tacaala sidaas buu yidhi ishkaalkiina saasuu uga jawaabay macnaha oo koobanna wuxuu yahay nebiga waxaa la amray inuu la dagaalamo gaalada iyo munaafiqiinta muna isku si inuu ula dagaalamo munaafiqiinta laakiin isku sida iyaga iyo gaalada loola dagaalamayo waa kuwa gaalnimada intay muujisteen haddana ku nagaaday oon inkirin amaa hadduu inkiro uu ka dhaarto muslim baan ahay yidhaahdo sidii nebiga yeelay baa lagu wadayaa faraha laga qaadayaa marka adduunyada la joogo waay dadka marka xaq uma laha muslimiintu inay quluubtooda qufaan dadkani dayib waana sida xukunka alle uu yahay sida ibnu jariir aayadda tafsiirkeeda uu ku sheegay ayb yaa ayuhaa hooya nabiyu nebiyow jaahid la dagaalan alkufaara gaaladii iyo walmunaafiqiina munaafiqiintii la dagaalan waqlud adkow calayhim iyaga korkooda ku ad adkow oo ha u furfurnaanin ha u qoslin ha u jilcin wa ma'waahum meesha ay u hoyanayaan iyaga jahanamo jahannamu jahanamo weeyaan wabiisa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado hoyadkoodu waa meeshay u hoyanayaan waa jahanamo wabi'sa almasiir yaxlifuuna biاllahi ma qaaluu walaqad qaluu kalimata alkufri wakafaruu bacda islaamihim wahamuu bima lam yanaaluu yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaynan dhihin ayb yay ku dhaaranayaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah qaaluu waxay ku qowleen oo yidhaahdeen kelimata alkufri gaalnimada kelmadeedii ayay dheheen oy ku qowleen wa kafaruu way kufriyeen bacda islaamihim islaamnimadoodii kadib way kufriyeen wahamuu waxay damceen bimaa shay bay damceen lam yanaaluu aynan gaari karin wax aynan gaari karinna way damceen wamaa naqamuu ma qoonsanin oo maynan ka hanin ilaa an agnaahumullaahu alla inuu hodan ka dhigay maahe wax kale ma aynan qoonsanin wa rasuuluhu rasuulkiisu inuu hodan ka dhigay iyaga min fadlihi ilaahay fadligiisa ou hodan kaga dhigay xaggiisa fa in yatuubuu hadday toobad keenaan ay soo noqdaan ya ku ahaadee noqodkooda khayran khayr ahaadee lahum iyaga u ahaadee wain yatawallow hadday jeestaan yucadibhum ullahu alla cadaabee cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo fi dunyaa addunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wamaa lahum uma sugnaanin fil ardi dhulka korkiisa min waliyin mid maamulo iyaga walaa nasiirin iyo ku u hiiliya uma sugnaanin aayaddan sababu nusuulkeeda culimada waxay yidhaahdaan ibnu cabaas iyo iyo in badan oo a-imada ka midaba waxa ay tilmaameen qoladii hore inay aayaddu kusoo degtay ayb oo allah wuxuu leeyahay yaxlifuuna billaahi yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan oo magaca alle ayay ku dhaaranayaan maa qaaluu inaynan dhihin wixii laga soo sheegay oo wiilkii yaraa uu ka soo sheegay oo ahayd inay yidhaahdeen haddii moxamed oo waxa uu sheegayaa xaq ay yihiin naxnu asharu min alxumur dameeraha annagaa ka shar badan oo ka liidano warkaas oo kelimatulkufri ahayd ayay inkirayaan walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah qaaluu way yidhaahdeen kelimata alkufri kufriga kelmaddiisii way ku qowleen oo way dhaheen marka hadalku inuu kufri keeni karo yay aayaddu daliil u tahay casharkii xalayna waa uga hadalnay wa kafaruu way kufriyeen bacda islaamihim islaamnimadoodii ka gadaalana way kufriyeen marka ay istislaameen oy daahirka iska dhiibeen ka gadaalana way kufriyeen wahamuu waxay damceen bimaa shay bay damceen lam yanaaluu aynan gaaraynin meeshan marka ilaa saddex tafsiir oo kale la sheegaa qoladan la leeyahay waxay hamiyeen waxaynan gaaraynin qola waxay leeyihiin quraysh baa loo jeedaayo nebiga inay dilaan bay rabeen arrintaa iyadana uma suurogeli karin oo maynan gaari karin tafsiir sidaas waay tafsiir kalena waxa uu leeyahay wahamuu bimaa lam yanaaluu kuwan laftooda ninkii julaas ee nebiga caayay ee aflagaadeeyey ayaa laga hadlayaa tafsiirka saddexaadna waana sida aada u aathaartu u badan tahay xoog badanna waa qolo ayaga dhowr iyo toban nin ka koobnaa oo munaafiqiinta ka mid ahaa oo isku dayay inay nebiga si gaadmo ah u dilaan qolo isku dayeen oo rasuulka markuu tabuug kusii socday mar ayaa jidkii intuu soo yaraaday buur dheer baa marka la korayay oo la fuulayay hashii nebiga sala allahu calayh waali wasalama buurtii baa la korsiinayey camaaru bnu yaasirna hashii buu hayey xudayfana gadaal ayuu ka riixayay markaa uu kasoo waday markaabay intay sheekaysteen iyagoo laba-iyo toban ah ayay waxay yidhaahdeen fiinta ugu koraysa buurta marka uu marayo aan buurta ka ridno isaga dhan oo markaa nebigu inay fadki iyo ikhtiyaal iyo si gaadmo ah inay u dilaan ayay damceen arrintaabuu alla leeyahay wahamuu bimaa lam yanaaluu waxaynan gaari karin bay damceen nimankaas dayib wahamuu waxay hamiyeen oy damceen bimaa shay lam yanaaluu aynan gaaraynin waxaynan gaaraynin ayay damceen oo dilka nebiga ah salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh wamaa naqamuu nimankan marka colaadan weyn maxaa gaarsiiyey iyaga marka wuxuu alla leeyahay wamaa naqamuu maynan qoonsanin wax ay qoonsadeen ma jiro ilaa an agnaahumullaahu alla inuu hodan ka dhigay maahane wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa min fadlihi fadligiisa xaggiisa inuu ka hodansiiyey maahane ee arrintaa iyadana wax la karaahaysta maaha nimankan wax ay qoonsanayaan iyo waxay karaahaysanayaan ma jiro aan ka ahayn inuu alle iyo rasuul ay hodan ka dhigeen iyaga sida ay hodanka uga dhigeenna waxay ahayd ee ninkaa julaas la dhihi jiray munaafiqa ahaa ee nin mawlihiisaabaa la dilay diyadii baa marka waxay noqotay in la bixiyo nebiga sala allahu alayh waali wasalam xaalad adag buu ku jiray waa ka diiday ilaa ilaa inuu diyadii qaato ayuu damcay nebiga sal ll ly slam diyadiibuu ururiyey ou keenay diyadaas ayaa laga siiyey marka labayo toban kun oo dirham ayuu qaatay labayo tobankii kun ayuu ku hodmay marka labayo tobankii kun ee diyada ahayd buu hodan ku noqday marka alla wuxuu leeyahay in alle iyo rasuul xukunkii alle ayuu ku hodmay intaas unbuu karaahaysanayaa ou qoonsanayaayo wax kale iyo dhib kale oo hayaa ma jiro waa tacbiir marka aada u cajiib badan waxaa dembi uu ka dhigay wax aan dembi ahayn oo isaga dheef u ah ayuu dembi ka dhigayaa ayb fa in yatuubuu hadday soo noqdaan yaku noqdee yakuni rujuucu soo noqodku wuxuu noqonayaa khayran khayr buu lahum iyaga u noqonayaa oo hadday soo noqdaan ay towbad keenaan soo noqodkaasi khayr buu u noqonayaa wain yatawallow hadday jeestaan yucadibhum ullahu alla cadaabee cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman xanuujinayo fi dunyaa adduunka dhexdiisa iyo walaakhirati aakhirada dhexdeeda ku cadaabee wamaa lahum uma sugnaanin iyaga fil ardi dhulka korkiisa min weliyin ku maamulo arrimahooda walaa nasiirin iyo mid u hiiliya midna uma sugnaanin wa minhum man caahada allaha lain aataanaa min fadlihi lanasadaqana walanakuunana min asaalixiin iyagii fadeexaddii munaafiqiintaa weli la wadaa wa minhum iyaga man ayaa ka mid ahaa ah ayaa ka mid ah ama wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday man duul caahadallaaha alla la ballamay oo la ballantamay muxuu kula ballantamay lawa lain aataanaa lawallaahiye in aataanaa haddii alla uuna siiyo min fadlihi fadligiisa xaggiisa oo wax naga siiyo lanasadaqana sadaqaysanee oo sadaqaysanee walanakuunana ahaanee oo ahaanee min asaalixiina kuwa suusuuban ayb falamaa markii aataahum alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa oo wax ka siiyey bakhiluu way ku bakhiileen bihi bifadlillaahi ilaahay fadligiisii bay ku bakhiileen watawallow way jeesteen walxaal hum iyaga oo mucriduuna kuwa jeesanaya ah fa acqabahum ilaahay wuxuu ku cirbi siiyey oo u dibmariyey booskoodii ama fa acaqabahum wuxuu alla gaarsiiyey nifaaqan nifaaq ayuu alla ku cirbiyey nifaaqa oo fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaaday ilaa yowmi yalqownahu maalinka ay alla la kulmayaan maalinka intii ka ah bimaa akhlafu llaha biikhlaafihim guubyeelidooda ay guub yeeleen oo ay weydaarteen oo ay khilaafeen allaha alle maa wixii ay ku khilaafeen wacaduuhu ay u yabooheen alle iyo wa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yakdibuuna inay ku been sheegayaan alam yaclamuu miyaynan ogeyn ana allaha alle yaclamuu inuu ogyahay sirahum sirtooda waxa ay qarinayaan iyo wa najwaahum iyo faqooda wa ana allaha alle inuu yahay miyaynan ogeyn calaamulguyuubi qeybka waxyaabaha maqan midka ku cilmiga badan qeyb marka munaafiqiinta ka mida ayaa aayaddan looga waramayaa waxaa aada mashhuur u ah kutubu tafsiirna aada ugu caan baxday in la yidhaahdo aayaddaani waxay kusoo degtay thaclabatu bnu xaatib nin la dhihi jiray oo bedri ahaa dadkii beder ka qeyb galay ahaa ayay kusoo degtay baa la dhahaa nebiguu u yimid sala allahu calayh waali wasalam markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay ii bari xoolo badan inuu alla isiiyo markaasuu wuxuu yidhi wax yar ood xaqooda gudataa kuu khayr badan iska daa markaasuu yidhi rasuul allow alla ii bari xoolo badan igaga igaga bari nebiga allow u bariyey xoolaa alla siiyey xoolihiisii aad bay u bateen madiino arigiisii waa qaadi waayey waa guuray magaalada banaankeeda iyo meelahaas ayuu tegay xoolihii la degay markaa waxay leeyihiin qisadu ay ku sheegayaan ninkaasi salaada duhur iyo casarka ayuu imaan jiray salaadaha kalena ma imaan jirinoo xoolahaasuu ku mashquulay markii dambena duhurkiiyo casirkiina waa ka tegay inuu yimaado markii dambe jumcadii unbuu kusoo haray waqtigii markii dambe xooluhu sii bateenna jumcadiina ma imaanin oo waa ka tegay isagay aayaddani ka warramaysaa ayaa la yidhi ilaa ay yidhaahdeen nebigaa dad u diray sakadii in laga soo qaado markaasuu wuxuu yidhi jizye miyaa waxaa nalaga qaadaya jizye miyaa xoog miyaa nalooga qaadayaa lacag jizye ah xoolo jizye ah miyaa nalaga qaadayaa uu yidhi adu sidaasay tafaasiirtu inta badan qisadaasay sheegaan laakiin qisadaasi qisa waxaa weeyaan aan saxiix ahayn qof bedri ana heerkaas ma gaaraya nacam leanna nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi lacala allaha talaca calaa quluubi ahli bedrin faqaala acmaluu maa shi'tum qad gafartu lakum reer beder marka waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u damaanay khaatumo fiican iyo wanaag waxaan aayaddu ay tilmaamaysana fa acqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqownahu baa alla aayadda uu ku sheegayaa qof bedri ah marka munaasab uma aha ayb qaarna waxay dhahayaan xaatib ibn abi baltaca isaga laftiisa bedri buu ahaa isagana sidaasi maahan ee aayaddu aayadihii horey la socotaa munaafiqiinta noocyo ka mid ah ayay aayaddu ka warramaysaa saxaabigaasna tuhmadaasi beri buu ka yahay ayb wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday man duul caahadallaaha alla la ballantamay muxuu kula ballantamayna lain aataana alla wallaahi iyo in aataana allaahu allah hadduuna siiyo min fadlihi fadligiisa oo wax naga siiyo lanasadaqanna sadaqaysanee oo sadaqaysanee walanakuunana ahaanee oo ahaanee min asaalixiina kuwa suusuuban ahaanee oo wax maalka alla na siiya sadaqan ka bixinaynaa waanan kuwa suusuubanna waan noqonaynaa falamaa markii aataahum alla uu siiyey min fadlihi fadligiisa oo wax ka siiyey fadligiisa xaggiisa oo wax ka siiyey bakiluu way ku bakayleen bihi bifadlillaahi ilaahay fadligiisii bay ku bakayleen oo way ka soo bixi waayeen ballantii ay alla la galeen watawallow way jeesteen walxaal hum iyaga oo mucriduuna kuwa jeesanaya ah fa acqabahum alla wuxuu ugu bedelay qalbigoodii wixii ku jiray wuxuu alla ugu cirbi siiyey oo u daba raaciyey nifaaqan nifaaq ayuu alla ugu bedelay nifaaqa oo fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaaday ilaa yowmi yalqownahu maalinkay alla la kulmayaan ilaa intii ka ah damiirkaa marka ilaa yowmi yalqownahu waxaa loo celinayaa marka alle ilaa yowmi yalqowna allaha ilaa maalintay alla la kulmayaan yacnii ilaa ay ka dhintaan sidaasay nifaaqa ugu jirayaan oo qalbigooda u xumaanayaan aayadda marka waxaa laga qaadanayaa ballanta alla lala galo qofka haddii uu uga baxo ilaahay ballantiisa uu uga baxo waxay dhexal siinaysaa nifaaq waxyaabaha marka qalbiga inuu mugdiyoobo oo nifaaq galo keena waxaa ka mid a ballan inaad alle intaad la gasho halkaa ku dhaqaaqdo ilaahay ballanta uga baxdo subxaanahu watacaala sida aayaddu ay tilmaamayso ee waxaa kaloo aayaddu tusaysaa ballamaha alloo laga baxo inay keenaysa khaatimo xumo oo qofkan khaatimadiisiiba ka xumaato ilaa maalinka uu alla la kulmayo isaga oo dibindaabiyo iyo nifaaq ku jiro inuu rabbi subxaanahu watacaala la kulmo ayb ayb fa acqabahum alla wuxuu ugu bedelay oo u cirbi uu ugu cirbiyey nifaaqan munaafiqnimo ayuu markaa yacni dhexal siiyey iyaga fii quluubihim nifaaqa oo fii quluubihim quluubtooda dhexdooda ahaanayo ilaa yowmi maalin yalqownahu alla ay la kulmayaan maalinkay alla la kulmayaan ilaa intii ka ah bimaa akhlafu llaha waxaana sidaa alla uu u yeelay biikhlaafihim weydaarashadooda guubyeelidooda ka bixitaanka ay ka baxeen allaha alla ay ugu guub yeeleen maa wixii wacaduuhu ay alla u yabooheen oy kula ballameen oo ay guub yeeleen darteed oy ka baxeen iyo wa bimaa kaanuu wa bikownihim ahaanshahooda yakdibuuna inay been sheegayaan yacnii beenta ay sheegayaan darteed iyo ballantay alla uga baxeen darteed baa alle qalbigooda nifaaq u dhaxal siiyey alam yaclamuu miyaynan ogeyn kuwaasi waa yaabe ana allaha alle yaclamu inuu og yahay sirahum waxa ay siraysanayaan iyo wa najwaahum koodkooda iyo faqooda ay faqayaan wa ana allaha alle callaamu lguyuubi qeybka waxyaabaha maqanka ku cilmiga badan inuu yahay sidaa miyaynan ogeyn waa maqaamu lmuraaqaba marka aayaddu alam yaclamuu ana allaha yaclamu sirahum wa najwaahum waa maqaamu lmuraaqaba qofka waxaa laga rabaa inuu ilaahay muraaqabeeyo iska waardiyeeyo fiiriyo ogaado xaalad walba uu ku jiro alla inuu arkaayo haddaad dembiga la dhuumato iyo haddaad bannaanka ku samayso iyo si kastood yeesho ilaahay subxaanahu watacaala waa ku daalacanaya ina rabbaka labilmirsaad ilaahay subxaanahu watacaala kuurka ayuu kugu jiraa marka arrintaa waxay keenaysaa marka muuminku inuu cabsado mar walbana uu ogaado maqaamkaas qofkii alla ku caabudo wuxuu noqonayaa qofkaasi qof dunuubtana iska ilaaliya towbada allana ku dadaalo waa meeshuu nebigu sal ll slam uu yidhi alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka ixsaanku waa inaad alla caabuddo sidii adigoo arkayo haddii adiga aadan u jeedin inuu isaga kuu jeedo ku talagal oo isha ilaahay subxaanahu watacaala adiga kaama qarsoona markaad wax dulminayso markaad waajibka alla ka tegaysid ballantii alla alla gashay markaa ka baxaysid adkaarta subaxdii iyo galabkii la aqriyay waxaa ka mid ah wa ana calaa cahdika wa wacdika sayid listikfaar allahuma anta rabbii waxaa ku jirta wa ana calaa cahdika wa wacdika ilaahow waxaan ku suganahay ballantii aad ila aada iga qaaday amarkaaga ballanqaadkaagiina waa rumaysanahay marka ballantaadaan ilaahu ku jiraa haddaadan ku jirin ka waran sidaasna aada dhehayso ood sidaas leedahay ilaahay baad been u sheegaysaa allana waa ku dhaalacanayaa waa ku ogyahay marka maqaamkaas muraaqabada in aada loo ilaaliya aaday muhiim u tahay qofku haddii uu rabbi arkidda rabbigiis haddii mar walba uu og yahay dembina ma lagu dhex arkayo haddii uu galanato waa kasoo laabanayaa isla markiiba sida aan suuratu lacraaf aan kusoo marnay in aladiina itaqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun aladiina ylmizuuna almuطawiciina min almuؤminiina fi الصadaqaati wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhm sakira allahu minhm aladiina kuwa yalmizuuna ceebeynayaan almuطawiciina kuwa samafalayo min almu'miniina xaal ay mu'miniinta ka mid yihiin fi sadaqaati sadaqaadka ay bixinayaanna ku ceebeynayaan iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum tabartooda iyo dadaalkooda maahane wax kale aan helaynin kuwaana ceebeynayo fayaskharuuna way ku jeesjeesayaan minhum iyaga xaggooday ku jeesjeesayaan sakhira allaahu allah ku jeesjeesay minhum iyaga walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo marka aladiina waa mubtada fayaskharuunadaasaana khabar noqonayso fa-da ku jirto jumlada markaa lagu qabray fa- baa la geliyey meeshaas baa waxaa laga urinayaa macna shardi ayb macna shardi ayaa laga urinayaa ayb qaarna waxay yidhaahdeen sakhirallaahuda ayaa khabar noqonayso aladiina kuwa yalmizuuna ceebeynayaan almuawiciina almutatawiciina kuwa samafalayo mutadawic waxaa la yidhaahdaa qofka waajibkiina kasoo baxay wax aan waajib ku ahayn oo sunno ana kusii darayo dadkaa marka samafalaya kuwa ceebeynaya min almu'miniina xaal ay mu'miniinta ka mid yihiin fi sadaqaati sadaqaadka ku ceebeynaya marka fi sadaqaati waxaa lagu tacallujinayaa yalmizuunada ayay ku tacalluqaysaa iyo waladiina kuwiina ceebeynayo waxay ku cadfan tahay almudawiciinada waladiina kuwiina ceebeynaya laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum tabartooda maahan rasuulkaa sadaqada dadka ku booriyey markaasaa cabdiraxmaan bnu cawf baa afar kun oo dirham bixiyey waa maal aada u fara badan munaafiqiintii waxay yidhaahdeen haadaa muraa-in waa istustusayaa kan nin kaloo saxaabadii ka mida baa wuxuu keenay kiish yar oo cunto ay ku jirto ayuu nebiga soo hordhigay anigu tabarteedu intan waayo waa keenay markaasay waxay yidhaahdeen in allaha laganiyun can saaci haada ilaahay ninkan suuskiisa muxuu ku falayaa waa dad un mar walba munaafiqiintu waxay u taagan yihiin eed iyo ceebeyn qof mu'mina oo un dadaalayo ceebeyntiis bis ayay u taagan yihiin iyaga waxba ma samaynayaan juhdi iyo dadaal la imaan maayaan kii wax badan bixiyeyna kama fakanin kii wax yar bixiyeyna kama fakanin qofka marka bulshada uu ku dhex jira lama rabo inuu noqdo qof uun mar walba naqdi un u taagan ee waxaa laga rabaa qof wax dhisaayo inuu yahay naqdigana qofka ahalka u ah in la naqdiyaa wax dhiba kuma jiraano ilaahay waa ka dhahaya wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin qofka mujrimkaa jidkiisa waa laga waa laga hadlayaa isaga laakiin qof daaco rabbi ku jiro daacado xumaan aynan ka muuqanin inaad undurto oo tuhunto oo tiraahdi saasuu u jeedaa kan buu u jeedaa meeshaasuu ku xiran yahay waxaas buu sameeyaa wax aadan xaqiiq u haynin ma la raba taas marka waa shuqul munaafiq aladiina kuwa yalmizuuna ceebeynayaan almutawiciina kuwa samafalayo min almu'miniina xaal ay mu'miniinta ka mid yihiin kuwaasi maxay ku ceebeynayaan wax lagu ceebeeyaa maya fi sadaqaati sadaqaadka ku ceebeynayo iyo waladiina kuwii ceebeynaya laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum tabartooda maahay wax kale aan helaynin ilaa juhdahum aljuhdu waaljahdu lugataani bimacnan waaxid waxaana loo jeedaa tabarta iyo qofka dadaalkiisa iyo inta uu wax keeni karo awooddiisa wax yar oo awoodiisa awooddiisa ay tahay qofka keenay dayib kuwa sidaa yeelaya fayaskharuuna way jees-jeesayaan kuwaasi oo kuwa jees-jeesaya weeyaan minhum dadka mutadawiciintaa bay ku jees-jeesayaan sakhira allaahu allah ku jees-jeesay iyagana minhum sakhira allaahu allah ku jees-jeesay minhum iyaga xaggooda kuwa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun muulimun xanuujinayo istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina maratan falan yaqfir allaahu lahum istaqfir dembi dhaaf dalab lahum iyaga u dembi dhaaf dalab ow amase laa tastaqfir ha dembi dhaaf dalbin lahum iyaga ha u dembi dhaaf dalbin in tastaqfir haddaad u dembi dhaaf dalabto lahum iyaga sabciina maratan toddobaatan kol toddobaatan jeer falan yakfir allaahu alla ma dhaafaya lahum iyaga u dhaafi maayo ayb dalika alamru arrinku dalika kaagaas weeyaan lasoo sheegay biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu billaahi allay ku gaaloobeen wa rasuulihi rasuulkiisii bay ku kufriyeen wallaahu allana laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka tegay halkana alla nebigiisa khiyaar buu siiyey munaafiqiintaas inaad istikfaar ilaahay u weydiiso ama u weydii ama ha u weydiinin toddobaatan jeer haddaad u weydiiso ilaahay uma dembi dhaafayo kuwaas arrintan marka waa khiyaar nebiga la siiyey inuu istikfaar u weydiiyo iyo inuun iyo inuunan u weydiinin ilaa ay soo degtay aayadda dambe ee allah uu yihi walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi markii hore khiyaarkaas buu lahaa xilligii uu khiyaarkaa lahaa ayaana waxaa dhacday cabdullaahi bnu ubay inuu nebiga salaadii ku tukaday janaasada cumar baa wuxuu markaa nebiga yidhi rasuul allow ma munaafiqaanaad ku tukanaysaa markaasuu dhowr jeer ku celceliyey nebiga sala allahu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu cumar ku yidhi cumarow gadaal iiga deg waad igu ba waad igu badisay gadaal igaga deg rabbigay khiyaar buu isiiyey oo istakfir lahum ow laa tastakfir lahum buu rabbigay iyidhi marka khiyaarkii labadii khiyaar baan mid qaatayee iddaa ilaahan ku dhaartay waxa uu yidhi haddii aan haddii aan ogahay toddobaatan markaan ka ziyaadiyo in loo dembi dhaafayo waa uga ziyaadin lahaa ayb macnahaasaa marka ayadan marka khiyaar baa ku jira nebiga khiyaarkii mid kamida buuna qaatay wax qalada arrintaas marka maaha markii dambena haba ag istaagin baaba la yidhi ayb istaqfir dembi dhaaf istakfir lahum u dembi dhaaf dalab ow amase laa tastakfir lahum ha u dembi dhaaf dalbin in tastakfir lahum haddaa u dembi dhaaf dalabto iyaga sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu alla ma dhaafaya lahum iyaga u dhaafi maayo marka toddobaatanka un mubaalagaa loo sheegay ee haddii xataa toddobaatan laga siyaadiyo maaha macnaheedu maaha toddobaatan iyo kow jeer in loogu dembi dhaafayo maaha ee carabtu caadadooda waxay ahayd waxaa marka ay mubaalaqa iyo xad shaygani badnaantiisa inay sheegaan ay rabaan toddobaatankaasay ku qabsadaan ku halqabsadaan badanaa ayb nebigan hadda wuxuu sidaa u yeelayay cabdullaahi bin ubay qamiiskiisa u siiyey oo lagu karfan looga dhigay salaaddii uu ugu tukaday intaa wuxuu islahaa marka dad nool isagii dhimaybay dad nool oo iimaankoodu saxiix yahay inuu kusoo jiito oo iyagu markaa yacnii aynan wax kale markaa aanay ka dareemin iyo inaan la dhihin asxaabtiisii iyo dadka isaga la jiro ayuu xumaan ku falaa iyo waxaa inaan la dhihin ayb dalika alamru arrinku dalika kaagaas weeyaana waa inaan loo dembi dhaafaynin biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu billaahi allay ku kufriyeen wa rasuulihi rasuulkiisii bay ku kufriyeen wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina faasiqoobayo fisqigoodu gaalnimo gaari kuwaa ilaahay ma hanuuninayo farixa almukhalafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuulillahi wakarihuu an yujaahiduu biamwaalihim wa anfusihim farixa almukhallafuuna kuwii la reebay oo laga tegay madiine lagu reebay waxay ku farxeen bimaqcadihim biqucuudihim fadhigoodii bay ku farxeen fadhigoodaas ay iska fadhiyaan bay ku farxeen khilaafa rasuulillaahi rasuulka gadaashiisa ay fadhiyaan yay ku farxeen wakarihuu waxay kahdeen oy naceen an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim maalyaalkooda ay ku jihaadaan wa anfusihim nafahooda ay ku jihaadaan ayay kahdeen fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ugu jihaadaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixinina fil xari iyagaa isu dardaarmayo laa tanfiruu ha bixinina fil xari kulaylka dhexdiisa ha ku bixinina qul waxaa tiraa nebi ow naaru jahannama jahannama naarteedaa ashaddu darnaan badan xaran kulaylka iyadaa kulayl ku darnaan badan low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yafqahuuna kuwa wax fahmayo falyadxakuu qaliilan falyadxakuu ha iska qosqosleen qaliilan wax aada u yar waliyabkuu ha ooyeen kahiiran in badan jazaa-an sidaa buu alla jazaa-an abaalmarin darteed buuna alla sidaa u yeelo u abaalmariyey bimaa kii uu ku abaalmarinayo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen fain rajacaka allaahu alla hadduu ku soo celiyo uu kusoo laabo ilaa daa'ifatin koox intii ka ah uu kuu soo celiyo kooxda oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta fasta'danuuka ay fasax ku weydiistaan oy kaa idin dalbadaan lilkhuruuji bixitaan adiga ay kula baxaan faqul waxaa tiraa lan takhrujuu ma bixaysaan macii aniga la jirkayga abaddan weligiin walan tuqaatiluu ma dagaalamaysaan macii aniga la jirkayga caduwan cadow wax cadowa la dagaalami maysaan idinkoo aniga ila jirtaan inakum idinku radiitum waxaad ku raalli noqoteen bilqucuudi fadhiga awala maratin markii hore faqcuduu fadhiya maca alkhaalifiina kuwa la reebay macooda fadhiya ayb axwaashii marka munaafiqiintii baa weli socdaa socoto alla wuxuu leeyahay farixa almukhallafuuna kuwii la dibdhigay ee la reebay laga tegay waxay ku farxeen bimaqcadihim biqucuudihim fadhigooday ku farxeen maqcad marka waa iska masder bimacnaa biqucuudihim oo kale ayb masder baa laga laqbeynayaa marka bimaqcadihim biqucuudihim ayb fadhigoodii bay ku farxeen khilaafa rasuulillaahi khalfa rasuulillaahi nabiga gadaashiisa ay fariisteen marka khilaafa waa daraf marka khalfa rasuulillaahi ama bacda rasuulillaahi nabiga gadaashiisa ay fariisteen fadhigoodaabay ku farxeen iyagoo marka daacadii rabbi ka tegay oo nebigii aan adeecin bay haddana ku faraxsan yihiin waxa ay sameynayaan wa karihuu waxay naceen an yujaahiduu biamwaalihim maalyaalkooda inay ku jihaadtamaan wa anfusihim iyo nafahooda fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ay kula jihaadaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixinina iyagaa isdhahayo fil xari kulaylka dhexdiisa ha ku bixinina qul waxaad tidhaahdaa naaru jahannama jahannama naarteeda ashaddu daraan badan xaran xagga kulaylka jahannama xagga kulaylka ku daran low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yafqahuuna kuwa wax fahmayo wax garanayo falyadxakuu ha qosleen qaliilan wax aada u yar ay fi dunyaa adduunyada waay dhexdeeda wax yar ha ku qosqosleen ila adduunyadu waa yar tahay walyabkuu ha ooyeen kahiiran in badan fil aakhirati macnuhuna taqdiirkuna wuxuu noqonayaa falyadxakuu qaliilan wax yar ha qosleen fasayab fasayabkuuna kahiiran wax badan bay oyn doonaan marka walyabkuudan dambe bimacnaa fasayabkuuna way way way waa oyn doonaan kahiiran in badan bay oy doonaan jazaan jazaahum ullahu dalika alla sidaabuu u abaalmariyey jazaan abaalmarin ayb iyou alla abaalmariyey bimaa kii iyuu ku abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayaan oy kasbanayaan ayb xadiidka nabigana da wuxuu ahaa low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila wala bakaytum kahiira haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay haddaad ogaan lahaydeen wax yar baad qosli lahaydeen wax badanna waa oyi lahaydeen saxaabada markay ereygaa nebiga ka maqleen kulligood marka hoos bay u foorarsadeen waxaa laga maqlayay marka ooyin iyo hinraag baa laga maqlayay ayb weliba nebigu wuxuu yidhi waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila walabakaytum kahiira wamaa taladadtum الnisaءa fi lfurushaat haweenka maydnan ku macaansateen gogol korkeed wala kharajtum ila sucudaati bannaankaad usoo bixi lahaydeen taj'aruuna ila llaahi idinkoo ilaahay u cabaadaya yaad bannaanka imaan lahaydeen ad usoo bixi lahaydeen xaqiiqda aakhira taalla haddaad saan u ogahay u ogaan lahaydeen laakiin uma ogidiin ayb fain rajacaka allaahu hadduu alla ku soo celiyo ilaa daa'ifatin koox intii ka ah uu kuu soo celiyo kooxda oo minhum munaafiqiinta ka mid a fasta'danuuka ay fasax ku weydiistaan oy idinkaa dalbadaan lilkhuruuji bixitaan ay kaaga kugu idin weydiistaan faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu ma baxaysaan maci aniga la jirkayga abaddan weligiin ila bixi maysaan waxay la mid tahay ayadda kaleo qul lan tattabicuuna oo suurat lfatxi walan tuqaatiluu ma dagaalamaysaan macii aniga la jirkayga caduwan wax cadowa la dagaalami maysaan idinkoo aniga ah ila socotaan inakum idinku radiitum waxaad ku raalli noqoteen bilqucuudi fadhiga ayaad ku raalli noqoteen ee faqcuduu fadhiya maca alqaacidiina maca alkhaalifiina kuwa markaa la reebay macooda fadhiya ay maca annisaai wasibyaan haweenkii iyo naagihii waqiila waxaa la yidhi maca zamna walmardaa kuwa naafada ah iyo kuwa jiran macooda ayb ibnu cabaasna waxa uu yidhi maca aladiina takhallafuu bigayri cudrin kuwii cudurdaar la-aan haray ee munaafiqiinta la fadhiya tafsiirka horena wuxuu leeyahay maca alkhaalifiina waa kuwa cudurdaarka leh iskala joogjooga ayb wlaa tusali calى axadi minhm maata abada wlaa taqum calىa qabrihi inahm kafaruu biاllahi warasuulih walaa tusalli ha tukanin oo ha ku tukanin calaa axadin axad korkiis axadka oo minhum iyaga ka mida kaasoo maata dhintay abadan weligaa ha ku tukanin walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi qabrigiisa korkiisana ha istaagin oo maxaadan u istaagaynin biducaa'i ama liducaa'i inaad u ducaysid ayb inaad u ducaysid qabrigiisa ha u istaagin inahum iyagu kafaruu billaahi allay ku kufriyeen wa rasuulihi rasuulkiisibay ku kufriyeen wamaatuu way dhinteen walxaal hum iyaga oo faasiquuna faasiqiina bay dhinteen walaa tucjibka iyounan ku cajab gelinin oo hayaynan ku farxad gelinin amwaaluhum maalayaalkooda iyo wa owlaaduhum ilmahooda inamaa wax kale maahana yuriidullaahu alla wuxuu rabaa an yucadibahum inuu cadaabo iyaga bihaa amwaasha uu ku cadaabo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda watashaqa ay baxdo anfusuhum nafahoodu ay baxdo walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaala ah waidaa haddii unsilad lasoo dejiyo suuratun suurad an aaminuu ay aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa maciisana la jihaada sidaa haddii lagu yiraahdo oy aayad suuradi kusoo degto ista'danaka waxaa kaa idin dalbanaya ulutawli awoodda kuwa u saaxiibka ah iyo sacada iyo waasacnimada kuwa u saaxiibka ah oo minhum xaalay iyaga ka mid yihiin baa kaa idin dalbanayo wa qaaluu waxayna dhahayaan darnaa naga tag na kun ahaanee maca alqaacidiina kuwa fadhi kuwa fadhiya macooda aan ahaanee ayb raduu waxay ku raalli noqdeen bi an yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwii la reebay macooda wa tuubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay fahum iyagu laa yafqahuuna ma kasayaan oo waxba ma fahmayaan walaa tusalli ha tukanin calaa axadin axad korkiisa ha ku tukanin axadka oo minhum munaafiqiinta ka mida kaasoo maata dhintay abaddan weligaa ha ku tukanin marka tusalli salaadaani duca-un macnaheed bay wadataayo leanna salaada janaasada waa duco sideedaba ayb walidaalika maalik iyo abu xaniifa waxay leeyihiin salaatuljanaaza wax qiraa'aa maba lehba iyaga oo maalik iyo abu xaniifa waxay qabaan salaada janaasadu inay duco maxdiya ay tahay oo aynan qabin wax qiraa'o la aqriyaa inaanay qabin shaafici iyo imaam axmedna alimaamu shaafici iyo alimaam axmedna waxay leeyihiin qiraa'o waa leedahay oo nebiga sunnadiisa ibnu cabaas siduu wariyey faatixada midda hore waa lagu aqrinayaa inta kalena nebi in lagu salliyo waa duco iyo labada kale ka dambaysana waa lagu ducaystaa marka saas darteed walaa tusalli calaa axadin ha u ducaynin waa la dhihi karaa leanna salaatu ljanaaza ducay u badan tahay ayb janaazada marka qof gaala lagu tukan maayo janaazo aayadda sidaasaa laga qaadanayaa qof gaalnimadiisii la ogaaday ee la hubsaday la og yahay lagu tukan maayo isaganayb ee qofka muslim haddii uu yahayna oo ama islaamnimada asalkiisii ay ahayd waxu uga baxayna aan la haynin islaamnimadana loo yaqaanay isagana waa lagu tukanayaa haddii nin uu yahayna madaxa xaggiisaa laga istaagayaa imaamku ka istaagayaa haween haddii ay tahayna wuxuu ka istaagayaa dhexda sida nebiga sala allahu alayh waali wasalamaba uu yeelay ayb walaa taqum calaa qabrihi walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi qabrigiisana ha istaagin laba tafsiir baa ku jirto inaad u duceyso ha u istaagin qabrigiisa waa tafsiir tafsiirka labaadna waxay tahay walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi qabrigiisa yacni ha maamulin ha duugin adiga iyagu ha isduugaan iyagaa isku awliya ah adiga ha maamulin ayb duugtiisa ha ka qeybgelinoo ha maamulin macnahaas marka haddii la yidhaahdo qofku haddii qariib gaal ah uu leeyahay qaraabadiisa qof ka midaa dhintay waana gaal amase walciyaadu billaahi waalidkiisaa dhintay waa gaalo ilmihiisiibaa dhinteen ama xaaskiisiibaa dhimatay waana gaal kitaabiyada maalan iyada marka miyuunan duugaynin dafni iyo duugid iyo miya miyaanu ku lahayn ee qofka muslimkaa qariibkiisa gaalka waa duugi karaa waxaana ku tusaya xadiidkii cali radia allahu canhu abu daalib marku dhintay nebigu u yimid waxa uu yidhi ina camaka shaykha adeerka waa yeelka ahaa qad maata waa dhintay rasuul allah maxaan sameeyaa waa abu daalib cali aabihiisu markaasuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi idhab fawaarihi walaa tuxditan shay-an orodoo tag soo astur wax kalena ha kusoo darin intaas marka waxaa la ogolayaa gaalkii in la qaado god lagu duugo waa la duugayaa haddii wax duugana la waayo in markaa la yska asturo waa sax qariibkii haddii uu qaraabo kula yahay wax kalena tawaliyaa gaal kaloo isaga la diinoo tawaliyana aanay jirin duug waa duugaysaa iyo dugaagaas iyo waa ka asturaysaa iyo riixdiisa iyo dadka waa ka asturaysaa intaas bis walaa tuxditan shay-anna macnaheedu maxay tahay adiga ha u ha u ducaynin waayo macnuhu ayb tafsiirka hore haddaan qabanana walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisa duca ha u istaagin waa sax iyadana meeshaa marka gaal ma la booqo karaa qabrigiisa culimada waa kala qaadayaan qaarkood in badanoo kamida waxay leeyihiin haddii in lagu waano qaato oo lagu cibro qaato darteed loo tago ee loo fiiriyo wax ducaana aan loo ducaynin ile duco ma leh way bannaan tahay waxayna daliil uga dhigaan rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayhi muslim wuxuu warinaa fii saxiixihi isagoo maka markii uu usoo socday meel dhexe ayuu ku leexday kun iyo dhowr qof isagoo ay la socdaan oo yacni hubaysan meel qabri ah buu ku leexday rasuulka sal ll ly slam aada buu u ilmeeyey saxaabadii waa la ilmeeyeen way su-aaleen marka rasuul allow maxaad la ilmeysay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baan waxaan weydiistay hooyaday qabrigeeda inaan booqdo waa ii ogolaaday alleh waxaan weydiistay inaan u duceeyo waa la ii diiday waxaan weydiistay inaan u duceeyo waa la ii diiday muslim baa warinaya fii saxiixihii buu ku warinayaa al-imaamu nawowina waxa uu yidhi meeshaa waxaa laga qaadanayaa qofku inuu booqan karo qofka gaalka ah qabrigiisa inuu booqan karo laakiin u ducayn maayo ayb xadiidkan marka culimadana saasay ku fasireen waana xadiid nabiga sal sala allahu alayh waali wasalam laga wariyey ayb alimaamu nawowina uu sidaa u fasiray meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa muhiimku waxay tahay haddii qofka qofaan muslimnimo ku dhimanin qabrigiisa ou dul tago waa u tegi karaa liliticaad inuu ku waana qaato laakiin inuu u duceeyo maya qofka aada u duceynaysaa qof muslima unbau ahaanayaa bis hadda waxaa iska badatay qof gaal ahooba la og yahayba gaalnimadiisii ayaa waxaa la leeyahay dad badan oo muslimah ka qeybgelaya janaasadiisa markaasaa loo duceynaa allah u naxariisto jannada allaha geliyo ayaa laleeyahay nacam eesh waxaas marka nacam qof gaala jannada allaha geliyo oo allah u naxariisto ma la dhihi karo maa kaana li maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana suuradday noogu imaan doontaa maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurbaa qaraababa hala ahaadaan ma u banaana inay istikfaar ilaahay u weydiiyaan ti haddii la dhihi lahaa nabiyullaahi ibraahim istikfaar buu u weydiiyey ilaahay aabihii aayadda ka dambaysaa tilmaanto wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi ilaa can mawcidatin wacaddahaa iyah falamaa tabayana anahu caduwun lilahi tabara'a minhu ina ibraahima la awaahun xaliim ayb marka taasi marka in la kala garto waay dadku hadday isku dhex yaacaan oo muslin iyo gaalba la kala aqoon waayo hadduu muslimkii dhintana gaalkii gaalaa u imaanayo kuwa kaniisadii waa u duceynayaan gaalkii baa dhimanaya isna waa u tegaynaa baa laleeyahay waa u duceyneynaa inay muslin iyo gaal isku dhex yaacaan oo la kala garan waayo maqsad sharciya miya waxaas ma ahan maqsad sharciya ayb walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisa ha istaagin korkiisa oo ducaha u istaagin inahum iyagu kafaruu billaahi allay ku kufriyeen wa rasuulihi bay ku kufriyeen wamaatuu way dhinteen wahum faasiquuna iyagoo daacadii rabbi ka baxo faasiqiina walaa tucjibka yownan ku cajabgelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo wa owlaaduhum ilmahooda badnaanta ay qabaan maalka xaggiisa iyo ilmaha yaanay ku cajabgelinin inamaa yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa an yucadiba inuu cadaabo hum iyaga bihaa bil amwaali maalyaalka uu ku cadaabo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa soo marnay tafsiirka aayaddan oo kale watashaqa ay baxdo ayuu alla doonayaa anfusuhum nafahoodu inay baxaan walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaalo ah waidaa unzilat haddii lasoo dejiyo suuratun suurad an aaminuu ey aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa maciisana la jihaatama oo jihaadka iyo halgankaa diinta uu u gelaya la galoo la socda aayad sidaa amraysa suurad sidaa amraysa hadday timaado ista-danaka waxaa idinku weydiisanayo fasax ku weydiisanayo ulutawli kuwa nicmada u saaxiibka ah oo ilaahay xoolaha siiyey caafimaadka siiyey kuwaasaa istiidaanku weydiisanayo minhum xaalay iyaga ka mid yihiin ama kuwaasoo minhum iyaga ka mid ah wa qaaluu waxay yidhaahdeen darnaa darnaa naga tag oo nadaah nakun ahaanee maca alqaacidiina kuwa fadhiya macooda raduu waxay ku raalli noqdeen bi-an yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwii markaa yacnii la reebay oo cudurdaarka lahaa haweenkii iyo ilmihii macooda inay ahaadaan ayay ku raalli noqdeen wa tubica calaa quluubihim quluubtoodii waa la daboolay korkeeda fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan laakin irasuulu laakiin lagu noqon yahay alrasuulu rasuulka iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu rasuulka maciisa jaahaduu way halgameen oo waa jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooday ku jihaadeen iyo wa anfusihim nafahooda wa ulaa-ika kuwaadaas lahum waxaa usugnaaday ooy leeyihiin alkhayraatu khayraadkii faraha badnaa baa usugnaaday wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah acadda allaahu alla waa diyaariyey oo waa darbay lahum iyaga ayuu u darbay jannaatin jannooyin ayuu u diyaariyey jannooyinka oo tajriya ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay soconayaan yacnii jannaadka min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa alanhaaru webiyaalo ay qulqulayaan ay soconayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jahayacni fiihaa jannaadka dhexdooda kuwii ku waaraya xaal ay yihiin dalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo alcadiimu aada u weyn hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed